إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenay raadiyaha alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaan kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ku faahfaahisay khasaaraha ka dhashay camaliyadna furnimaha oo dhowaan ka dhacday duleedka degmada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose mu-asasada alkataayib ayaa baahisay sawiro muujinaya dadka deegaanka tardooh oo si diiran u soo dhoweeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab shil geystay khasaare nafeed ayaa ka dhacay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga etoobiya maamulka la baxay hirshabeelle ayaa haweenka ku dhaqan beledweyne u diiday xirashada niqaabka sharciga xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka xas sheekh maxamuud aan la ogeyn meel uu jiro islamarkaana la baafinayo dowladda federaalka iyo maamulka la baxay puntland ayaa isku jeedinaya eedeymo ku aadan dagaalkii shalay ka dhacay gobolka sanaag intaasuna dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada aan caawa idinkugu hayno warka habeen haddana u diyaargaroowa faahfaahinta qodobada aan idiin soo sheegnay ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
waa hagaag dhegaystayaal isku soo noqod wacan waa habeenimo khamiisa labaiyo labaatanka muxaram sanada kun afar boqol todobaiy afartanka dhanka kalena ku aastaysan lix iyo tobanka bisha toddobaad sanada laba kun shan iyo labaatanka warkii oo dhan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ku faahfaahisay khasaaraha ka dhashay camaliyadna furnimaha oo dhowaan ka dhacday duleedka degmada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose qodobkan iyo qodob kale oo ku saabsan mu-asasada al-kataa'ib oo baahisay sawiro muujinaya dadka deegaanka tardo oo si diiran u soo dhoweeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab faahfaahin qodobadan ku saabsan iyo waryaheena cabdiqaaliq macali cabdiweli war-saxaafadeed uu ku saxiixan yahay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu faahfaahiyey khasaaraha ka dhashay weerarna furnimo ah oo dhowaan duleedka degmada afgooye lagula beegsaday kolonyo ciidamo shisheeye iyo askarta dowladda federaalka war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi camaliyadda istishhaadiga ah ayaa allah fadligiis sidii loo qorsheeyey u haleeshay kolonyada ciidamada cadowga islaamka ah waxaana halkaasi kasoo gaaray khasaare isugu jira dhimisho iyo dhaawac tirada hordhaaca ah ee aan xaqiijinay waa bakhtiga labaatan askari oo ka tirsan saliibiyiinta yuganda ah iyo dhaawaca afartan iyo saddex kale kuwaas oo isugu jira askar iyo saraakiil toban ka mid ah saliibiyiintaas dhaawacyadooda aad ayay u daran yihiin sidoo kale waxaa halkaasi ku bakhtiyey sagaal ka mid ah maleeshiyaadka murtadiinta ee dabadhilifyada u ah saliibiyiinta sideed kalena waa dhaawac ayaa lagu yidhi warka kasoo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka kale mu-asasada al-kataa'ib ayaa faafisay sawiro muujinaya soo dhoweynta ballaaran ee dadka reer tarada u sameeyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dhowaan la wareegay deegaankaas sawirada ayaa muujinayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadka shacabka ah oo isdhexmaraya iyadoona dhaqdhaqaaqa ganacsi ee deegaankaasi uu yahay mid furan waxaana dadweynaha kelimado ujeedinaya mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab sawiradan ayaa aada ugu faafay baraha bulshada waxayna muujinayaan isbeddelka uu kusii tallaabsanayo dagaalka in muddo ah ka socda bariga gobolka hiiraan shil geystay khasaare nafeed ayaa ka dhacay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga etoobiya faahfaahin qodobka ku saabsan iyo waryaheena axmed cabdulaahi wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida etoobiya ayaa ku waramaya in shil gaari oo geystay khasaare nafeed uu ka dhacay deegaan ka tirsan dhulkaasi shilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka shay goosh oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato etoobiya inta la xaqiijiyey hal ruux ayaa ku dhintay shilkan ka dhacay deegaanka shay goosh halka ay ku dhaawacmeen saddex kale shilkan gaari ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen labo gaari oo xawaaro sare ku socday taasi ayaana sababtay dhimashada iyo dhaawac afar ruux dhaawacyada ayaa la geeyey xarun caafimaad oo ku taala dhulka soomaali galbeed halkaasi oo lagula tacaalaya xaaladooda maalmo ka hor ayay ahayd markii shil gaari oo ka dhacay magaalada gursum oo ka tirsan gobolka faafan oo ay gumaysato etoobiya ay ku dhinteen lix ruux maamulka la baxay hirshabeelle ayaa haweenka ku dhaqan beledweyne u diiday xirashada niqaabka sharciga faahfaahinta warkanna waxaa halka kasoo jeedinaya waryaheena farxaan cali cabdulaahi
iyadoo waayihii dambe ay isa soo tarayeen falalka lidka ku ah diinta islaamka ee ay ku kacayaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyada hoos yimaada ayaa waxay dhinaca kale dhaqan ka dhigteen inay la dagaalamaan inna shareerka ay shareecada islaamku fartay inay xirtaan dumarka muslimaadka ah meelaha ugu badan ee laga diido indhashareerka ama lagala dagaalamo waxaa ugu horeeya dhulka ay ka taliyaan maamul goboleedyada ay shisheeyuhu dhisteen islamarkaana ahdaafta loo sameeyey ay ka mid tahay kala qaybinta dalka magaalooyin ay ka mid tahay kismaayo ayay horey maamulada jooga ula dagaalameen niqaabka waxaana haatan maamuladaasi ku soo biiray kan ka arrimiya beledweyne oo ku dhawaaqay arrintan taliyaha booliska saldhigga beledweyne cabdulaahi maxamuud siyaad ayaa sheegay inay mamnuuceen qaadashada indhashareerka waxaan sameynay waxaan joojinay indhashareerka waan joojinay qofkii dumaraho lagu arkaaho waxay mari doontaa ilaa maxkamaday mari doontaa qofkaan ku arno haddana waa ka joojinay wuxuu dhaqan galayaa afar iyo labaatan saac ayaan u qabanay afar iyo labaatanka saacna wax yar ayaa ka dhiman wixii indhashareer wato magaalada lagu dhaxarkana waa la qabanaya maamulkan ayaa horaantii bishii janaayo ee isla sanadkan sidan oo kale u mamnuucay qaadashada indhashareerka haddaba go'aankan guracan ee uu maamulka beledweyne ku mamnuucay niqaabka ama indhashareerka ayaa culimmadu ku tilmaameen inuu yahay dhaqan laga soo minguuriyey waddamada reer galbeedka islamarkaana uu caqabad ku yahay haweenka muslimaadka ah oo ku adag in iyagoo wejiyadooda maran ay bulshada dhex maraan xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud aan la ogeyn meel uu jiro islamarkaana la baafinayo faahfaahin umuurtan ku saabsan iyo wariyaheenna cadnaan xaaji muxsin daahir raamiin jees oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka la baafinayo aan la ogeyn meel uu jiro wuxuu sheegay in masaafo soddon ilaa afartan kilomitir u jirta magaalada muqdisho xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuuna xasan ku dhaliilay in iyadoo xaaladaasi haysato haddana aan la ogeyn halka uu jaanyo cirib dhigay wasiirada dowladda federaalk oo xusay inay yihiin ku dhowaad boqol ruux ayuu sheegay inay isaga maqan yihiin dalxiis dhanka dibadda ah wuxuuna intaasi ku daray inay ku jiraan maalintii ugu adkayd hadd maantadan la joogo madaxweynihii waa la baafinayaa meelas jeer lama yaqaan madaxweyne waddan dhan oo muxuu ahay soddon kilomitir afartan kilomitir meel kuu jirta cadow uu kuu joogo oo madaxweynihiisi meel lagu sheego aan la arag toddobaatan wasiir ayuu leeyahay toddobaatan wasiir wasiir iyo wasiir ku-xigeenna markii lagu daro qaara la dhahooya waa lagu sii daraya oo haddaa la sii badinaya hal qofoo meel uu sheegana ma laha dalalka adduunyaday dalxiis u jiraan dhibaatada ugu weyn waaye maalintii ugu liidatay annagoo ku jirno ina wasiirkiisi dalxiis iyo muxuu ahay dano shakhsiyadeed uu siiga baxo runtii wax laga xumaado waaye maqnaanshaha xasan sheekh maxamuud ayaa kusoo beegmaysa xilli dowladda federaalka ay wajahayso fashil siyaasadeed oo ay kow ka yihiin xiisadaha dagaaleed ee ay kala kulmayso maamulada iskudhafka ah ee kasoo horjeeda siyaasadda xasan sheekh dhanka kalena ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab si isdabajoog ah oga qabsanayso dhul hor leh ayna kaabiga ku hayso magaalada caasimadda ah ee muqdisho aada buu u mahadsan yahay dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen wuxuuna idinkaga imanayaa raadiyaha alfurqaan dowladda federaalka iyo maamulka la baxay puntland ayaa isku jeediyey eedamo ku aadan dagaalkii shalay ka dhacay gobolka sanaag faahfaahin qodobkan ku saabsan iyo mar kale iyo cabdiqaaliq maxal cabduli iyadoo ay ugu yaraan shan askari ku dhinteen tiro kalena ay ku dhaawacmeen dagaalkii shalay ka dhacay gobolka sanaag oo u dhexeeyay maamulka la magacbaxay puntland iyo ciidamo kasoo horjeeda maamulkaas ayaa waxaa eedeymo isku jeediyey dowladda federaalka iyo maamulka la magacbaxay puntland dowladda federaalka ayaa madaxweynaha maamulka la magacbaxay puntland siciid deni ku eedeysay in uu horinayo colaada ka taagan gobolka sanaag iyadoo ugu baaqday in uu ka joogsado arrinkaas geesta kale wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka la magacbaxay puntland ayaa war ay soo saartay waxa ay dowladda federaalka loogu jeediyey eedda ah inay iyadu mas-uul ka tahay dagaaladii shalay ka dhacay gobolka sanaag wasiirka arrimaha gudaha puntland cabdi faarax siciid juxa oo warkan soo saaray ayaa yidhi waxaan si adag u cambaareynayna dowladda federaalka oo maalmahan gobolada puntland ka waday horin colaadeed kicin bulsho iyo deganaansho la-aan sidoo kale waxa uu wasiirkan sheegay in ay wax laga xumaado tahay in dowladda federaalka iyadoo sheeganaysa in ay dowlad tahay haddana ka daba wareeganaysa inay horiso colaadaha ka taagan gobolka sanaag isku soo wada duubo isqabqabsigan iyo eedeymahan ay hadda hawada isku marinayaan dowladda federaalka iyo maamulka la magacbaxay puntland ayaa kusoo aadaya xili dagaalo culus ay ka socdaan dalka soomaaliya kuwaas oo u dhexeeya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo ciidamada dowladda federaalka iyo maamulada ku daaban oo isku dhaf ah waxaana maalmihii u dambeeyey furmahaasi dagaalada ay ka socdaan laga soo tebinayay guulo waaweyn ay ka gaareen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab aada buu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa waryaheen cabdiqaaliq macali cabduliy oo ka waramayay dowladda federaalka iyo maamulka la baxay puntland oo isdhaafsanaya eedamo ku aadan dagaalkii shalay ka dhacay gobolka sanaag inta ayaanu kusoo gabagabanaynaa warkii habeenaad kala socoteen raadiyaha alfurqaan kuna dhagaysateen qodobo kala duwan